golaha sharafta leh guddoomiyaha golaha xildhibaanada iyo akhyaarta kale dhegaysanaysaba dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii xilkan madaxweynuhu yegmada waxa weeyaan ari wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii ah wasaarad aada iyo aada u ballaaran waxaana hoos yimaada qaybo fara badan oo dowladda ka mid ah waxaa ka mid a muxuu ahay booliiska waxaa ka mida muxuu ahay ilaalada xeebaha waxaa ka mida barasaabada gobolada waxaa ka mida maayarada waxaa ka mida maayarada iyo maamulayaasha degmooyinka iyo qaar kale oo runtii badan oo ka laga sheegaynin marka hawsha aanu haynaa waa taa runtii dalka horumarkiisa iyo amnigiisa labadaba way u xil saaran tahay wasaaradda arrimaha guduhu amniga way u xil saaran tahay oo waxay ugu xil saaran tahay waxa weeyaan qolooyinka aan ka soo sheekeeyey badankoodu waxay u qaabilsan yihin dalka amniga qolooyinka degmooyinka iyo gobolladuna waxay u qaabilsan yihin dalka horumarka markaa labadaa qaybood ee horumarka iyo amniga ayay wasaaraddan u xil saaran tahay runtii haddii aan idinka warramo xagga nabadgelyada dalku aada iyo aad ayuu u wanaagsan yahay nabaddiisu waanay sugan tahay marka laga reebo waxyaaba yaryar oo dembiyada caadiga u dhacaa oo runtii halkan aan ka jeclay inaan ka sheego ama aan ka xuso daahirad ama waxaa jirta arrin inagu cusub oo iminka dunuubta dalkeenna ka dhacda kusoo biirtay oo aan aada iyo aada ula yaabanahay arrintaas waxa weeye dhaqankeenna ama dhaqankeenii wanaagsanaa ama diinteennaba way ka hor imanaysaa berigii hore waxaynu arki jiray markii aynu ahayn reer guuraaga intaynan magaalooyinka soo gelin dhallinyaradeennu waxyaabaha ugu badan ay ku kulmaan hadday rag iyo dumar yihiin waxaa ka mid ahaa masalan marka reeraha loo dhaaminayo waanan ognahado berigii hore baraagana ma jirin balligana ma jirin meelaha ilaahay ku abuuray ama uu ka soo saaray biyaha ayaa loo soo aroori jiray waxa miyay joogsiyaa aawase halow wuu ka baxay waxa markaa jiri jiray reeraha waxa u aroori jiray inta xoogga dhallinyarada ama inan ha ahaato ama inan ha ahaado dabeedna waxaynu ka warhaynaa in hablaha iyo inamadu ay dhaanka isagoo meeshu fog tahay la kaxayn jiray oo ay habeenno ay guul yihiin ama ay sii socdaan iyo habeenno ay soo socdaan dhexda kusoo dhaxaan baa jiri jiray inankaa iyo inantaas iyagoo kala nabad qaba ayay dhaanka soo celin jireen maanta waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah inuu inagu batay kufsigu shalayto waxaa lai soo ribulgeliyey dalka ilaa sideed kufsi waxaana ugu weynaa toban jirka kuwa la kufsanayo garan maayo ma raggii baa waxaan dee aynan garanayn baa la cunay oo waxbaa lainoogu soo daray raashinka iyo inay tahay dee wax kaloo meel kale ka yimi garan mayno arrintaas runtii arrin nagu soo kordhay loona baahan yahay inaynu ka qaadno tallaabo xooga oo aynu muxuu ahay lagaga hortago oo aynu gaadhsiino dadka waxyaabaha ku kacaya ilaa dil in la gaadhsiiyo sharcigu siduu ogol yahay baanu iminka qabnaa oo aanu wadnaa sidaa awgeed halkan waxaan uga baahinayaa bulshada reer soomaliya ragga labka dhallinyarada ragga ah inay ka waantoobaan falalka foosha xun ee ka soo shacbaxay dalkeena una sheegno cawaaqibka ay la kulmi karaan haddii alla wixii ka dambeeya inay tahay ilaa dil in la gaadhsiiyo oo sharcigu ogol yahay dadweynaha kuwo horeo la xukumay baa jira waxaan arkaya odayaal fara badan iyo aabbayaal fara badan oo le inanku inankaydi markii inanta la faraxumaynaya wuu iska dul taagnaaye isagu waxba ma samayn baan rag badan iila yimaadeen taana waxaan leenahay de muxuu ka dul qabanaya markhaati bu ahaa daanu inankaaga waxba samayn ma aakhiru markhaati ka noqonaya in waxaasu dhacayey waxyaabaha runtii iminka noogu daran taasaa ugu horeysa laakiin waddanka sidiisa kale aada iyo aad buu muxuu ahaye nabad iyo degenaansho ayaa ka jira taasuna waa taa talabaad horumaro fara badan baanu wadnaa waxaa ka mida muxuu ahayey in la ballaadiyo maamulka oo la gaadhsiiyo inta aanu ama ku ku yar itaalka daran yahay in la xoojiyo inta aanu gaadhin la gaadhsiiyo khaas ahaan dhinaca bariga oo runtii aanu ugu talagalnay dhaqaale doora in lagu gaadhsiiyo gobolada muxuu ahayey maamulka dhinaca horumarka waxaanu wadnaa runtii reform ama isbedel baanu wadnaa dhinaca caasimadaha magaalooyinka ah in laga shaqeeyo bilicdooda oo la qurxiyo oo la hagaajiyo oo runtii anigu aan qabo markaad magaalooyinka inaad dhex marto oo aad arkayso laamiyadii oo ay fuuleen camuud bahalahan biyaha laga cabe cagadan intoo lagu tiro dabeedna baabuurtana dul martay oo kii ka hore baabuur dul martay uu dul yaallo laamiyadeenna taasuna runtii maadaama aynu ictiraaf doonayno siyaabaha kala weyn u wanaagsannahay laakiin marka guryaheenna iyo la eego laamiyada aynu samaysanay wasakda dul taalla waxa laga yaaba in la ihahdo wadnaha kuwan dowladba maamuli kari maayaan nimankan bahalihii ay ku cabeen wax laamida ku tuuraya ama baabuurtana dul marayso sidaa awgeed inta inooga dhiman horumarkeenna waxaan filayaa inay inahaa tahay oo aynu la bilowno horumarka kale si loo nadiifiyo meelaha aynu marayno iyo muxuu ahaye meelaha caamka ah haddii aa la yidhahdo jardinooyin fara badan aanu ka samayn doono meelo dhowra oo lagu nasto haddii aa la yidhaahdo taana waanu wadnaa wixii kale ee muxuu ahaa ay weydiisaanna diyaar baan inaan kasii wano asalaamu calaykum
isudooka kursiirka falaxa dhammaantii shaqaalaha waa saxaafada salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wati dee waxay la taxaniyo gudoomiyaha weliba badan baa bixinaysaa halkaas walaalkeygu waxay tahay waan kusoo koobayaa bariga waa ogyahay waynoogooda joognay meertaleedoo hoose iyo maxay ahayd teknologi xaaladda taagooda tahay dacwooyin fara badan oo hadda jiray nabadgelyada hore oo u gudbiyey joogka duulasha u gudbi doono intaa marka ku soo koobay rutarasho maxaa arrintaas oo gelisan oo leeyahay waxawey waxay baaday weydiisiintii qaraka ka dhacday islamida wati weydiisin bay baahada maxaa kugu horreysay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan waa su-aal wanaagsan weeye qorlugud iyo buuhoodle waynu ognahay wixii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday arrintaasuna nabadgelyo waa la sameeyo kumeelgaada bay ahayd laakiin iminka in gacanta la mariyo ayaa lagu tala jiraa intii hore wixii ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey geel baa lasoo kala qaaday reer qorlugud baa geelaa soo qaaday qolooyinkii kalena waanu la hadalay reer buuhoodle reer buuhoodle waxaan u ballan qaadnay geela inaan soo celin doono haddaanu dowladda nahay geelii ciidan baanu ku saaray odayaashii raggii geelaa soo qaaday odayaashoodina waanu la xidhiidhnay geelii waa la hayaa waxaanu jecelnay haddii aan la yidhaahdo inaanu dib ugu kala wareejinno qorilugud wiigga soo socda haddii aan la yidhaahdo dabeedna loo diyaargaroobo markaa warqadaa keentaan aanu sugno oo dabeedna sidii loo xiri lahaa nabad waata haddii aan la yidhaahdo aanu uga samaynay anu kutiri jira
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم قلت توكل وحن قاتل كوا حوالد سماها وتهريب تقاتل horta waa waa waa war fiican ee, waxa weeye beryahan waxaa la sameeyey guddi ka hortagga muxuu ahaayey tahriibta iyo shaqo abuurka la yidhaahdo guddidaasu dabagal weyn bay iminka ku jirtaa ee, waxaanay ka koobantahay wasiiro een, waanu haynaa een, muxuu ahaayey een, warar fara badan oo dhinacyo badan leh oo dhalinyarada laga tahriibiyo arrinta tahriibtu maaha tahriib keliya waxay u ba- waxay u gudubtay ganacsi oo arrin ganacsi bay noqotay sidii berigii hore slave traderkii oo kale ayaa caruurtii shirkadaha ka shaqaynaya shirkadahaasu inanka way la heshiinaya meel baa la geynayaa sidaanu maqalay dabeedna marka meeshaa la fogeeyaa baa laga soo oohinaya ama laga soo dhawaajinayaa si waalidkiisa ay ugu soo diraan lacag lacagtaasoo waxna isaga raashin lagu siiyo waxna lagu geeyo eh, meelo fogfog laakiin ma ma dhoofiyaanoo meelaha caruurta ay doonayaan ama dhalinyaradu ma geeyaan ee waxay ku hayaan meelo dhexe dabadna marka lacagtaa laga qaada mar ama dabaalo ama meeshiina ku noqo marka runtii arrintaa aad baa loogu daba jiraa shalayto raggii aan haynay ninkii ugu- nin ugu weynaa waanu qabanay wajaala lagu qabtay shalaytada tan marka een, shirkadda tawakalna haddii aan la yidhaahdo een, hawsheeda dabagal baanu ku sameynayna tan ciidamada runtii de waxaan garanayaa beri hore oo een, magaaladii ciidanka qaranka la geeyo runtii hada naga dul qaado laakiin berberi beri hore la qabsatay ciidamada markaa bal ciidamada dambe aan raadiyo waxa waxa jira bal aan dib ugu noqdo berberi ciidamada kamay baqan jirine ciidamada qaranka haddaan doo ciidanka qaranka hayna waa mushkilad kale bal aan dib ugu noqdo arrinka ha بسم الله الرحمن الرحيم tan xildhibaanku sheegay ee ah muxuu ahaye biraha runtii waa runtii arrintaas waa arrin fool xuno iminka inagu soo korodhay waddankeedana xaalufin baa lagu wadaa laakiin bal waxaanu isku dayeynaa sidii loo qaban lahaa gaadiidka sida iyo cidda ka baac mushtaranaysaba khaas ahaan gaadiidka oo aan jecla halkan way la fadhiyaan janankii ciidanka booliisku in arrintaasu ay tahay arrin fool xun n una jeedino waayo waa xaalufin wax allo wixii dalkan haddaynu warshada hadhow helo waa wixii la dhalaalin lahaa dib recycling loogu samayn lahaa marka inay ka baxdaana maaha haddii aynu wax dirayno biraha aynu dhoofinayno scraabka waxa weeye de in lacag adag aynu siino markii loo baahda ee aynu u baahdan inaynu iibino laakiin in dadku iska gubto kelidood maaha sidaa awgeed waxaan uga digaynaa haddii ala yidhaahdo anoo ka faa'idaysanayo waktigan iyo muxuu ahaaye warbaahinta ayna hor fadhidaba inay noqon doonto arrintaasu arrin dhibaato u keenta dadka muxuu aha qaadaya khaasaan gaadiid leyda marka haddii lagala wareego ninka biraha sida baabuurkiisa xildhibaanada waxaan ka codsanaya hadhow inaanay ka daba iman muxuu ahaaye sheygo wada ohan nin wanaagsan buu ahay maanta ugu horreysay marka maanta aynu ka bilaabaynaa haddii ala yidhaahdo dadku ha dhegeysto talabaadee marshabiyada iyo waddada waa sax baa tahay waxaa waddada ku shaqada dawladaha hoose idinkaana soo doortay waana salugsanay anigu marka waxaan doonayaa horta inaan qurxiyo marshabiyadiga dabeedna ha soo baxda foolxumadaha foolxumada dawladda hoose aynu dabeedna isugu tagno ila idinkaa keenay marka horta waxaan doonayaa inta publica inaanu hagaa dadka inaanu hagaajino dabeedna foolxumada ha ku soo hadho waddada waddaduna khasab bay noqonaysaa in la qorxiyo waana ku tali jiraa waa wadnaa imika mashruuceedii iyo habkeedii iyo lacagihii lagu horumari lahaa arrintaas waa arrin aada iyo aada u adag waxyaabo badan oo obsticaliso ama hortaagan baa jira oo u baahan in laga taxadiro marka wixii ka dambeeya waa lagaba maarmaan dadku marka hore degmooyin iyo gobollay doonaya kala xadaynta may may soo qaadi jirin laakiin imika sharciga iyo nidaamkii iyo doorashooyinkaa u baahan in la kala xadeeyo oo de iyo dhaqaalihii oo imika runtii intooda badan ay isku haystaan marka waa arrin cusub oo soo baxday loona baahanyay in la kala xadeeyo marka kulley wakti way qaadanaysaa laakiin waanu ku dadaalanaa sidii arrintaan u meelmarin lahayn waana waana lagaba maarmaan
Thank you. دولتين معاكي حضرت عبدي الحاجة دي ورقة تقول الشركات أمنية ثلاثة عليه لا يتوقع
waayahay mid mid horta adaan kugu soo celiyaan dib ku weydiinayaa midna waan kaaga jawaabayaa mid waan kaaga jawaabayaa dayuuraddu de waa tii aanu keennay haddana way soo noqotay anana ka soo raacay arbisabab maalmahana mid adeed barka maa tigina way joogtaa tan kale su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye nabadgelin darro waxaynu u naqaanaa marka dhibi jirto masalan dalkayna u xiga soomaaliya ama kenya oo nagu sii xigta waxa beryaha ka dhacaya waad maqlaysaan dhiigga islaamka ee ku daadanaya gaal iyo islaamba dhibaatada jirta qaraxyada jira qaxa jira taasaa naqlidaro loo yaqaanaa marka dalkeena wax waxaa waag inaad ku aragta adaan ku weydiiyey wax waxaa u eg marka nabadgelyada sida categoriga ay leedahay anaa aqaano waxa marka dhibaatooyinka noocaasi ay jiraan ayaa ladhahay nabadgelya daro ee aad naftaada u weydo inaad muxuu ahay nabad ku hesho eed naftaada u baqato marka mar haddaanay taasu jirin waddankeenna ma yaalo waxa ydhaha nabadgelya daro laakiin waxaa jira waxyaaba da inagu xeeran oo laga baqan karo oo inaba imika ilaahay naga hayeen dee marka deriskaagu gubanayo dabkoodu halis buu kugu yahay diirimaadkooda uu kusoo gaari karaa marka waxa weeye waxa hareeraheenna joogo laga baqan maayo wax gudaheenna jira sidaasaa gurigaaga uga soo toostay wax dhibaato aanad arkeyni aanay jirin wax gaain ayaana gaaladii noo timid iyo qoladii shidaalka midna aanu gaarin aday kula mid yihiin marka adigu haddaad nabadgelya darro tirsanaysana iyana way tirsanayaan haddaan adigu tirsanayna aday kula mid yihiin marka waxaan leeyahay halkaa wax dhexdeena ma jiraan haba yaraatee ma dawladdu waan igu sheegaysaa aada u mahadsanta xildhibaan runtii eergaabo way jirtaa arrintaa dhacday ilaa sideed qof baa ku dhaawacmay waxaan u yeedhay guddoomiyaha baanka daraato waan maqnaa markii arrintaas dhacdo waxaan jiray cabdisababa markaa waan u yeedhay guddoomiyaha baanka siday wax u maamuleen arrintaa badankeedu si wanaagsan bay u dhacday dhinaca lacagta oo runtii ah gobolladeena waxaa ku socday lacag lagu sameeyo wadamada gobollada jaararka la-ah ee soomaaliya dabeedna lacagtaasaa lagaga qaadan jiray wixii hanti ay lahaayeen iyagaa ka soo qaybiyey gobolkaas oo yidhi dhiigbax baanu ku jiraa hale naga soo gaadho lacag iyogaa musayifka ah sidaa awgeed ba horta dawladdu ugu tallaabsatay in muxuu ahaye laga bedelo lacagta waxaana dhacday sidaan maqlay inay qawadeen habkii iyo waktigii la siiyey markaa guddoomiyaha baanka waanu ku wada hadalay in waktigaa la dheeriyo lacagta dadka loo geeyo aan laga xidhin in muddo ah tiina waanu isla qaadanay imikana odayaashii dhinacyada ay dhibtu u kala timid ilaa shalay iyo daraato shirar wanaagsan baa u socday aniguna halkan aan ka monitor garaynay ama aan kala socday meel wanaagsan bay maraysaa si dadkii dhaawacmay arrintoodii loo kala guri lahaa magaaladana bandoodii imika waanu ka qaadnay meel wanaagsan baana runtii maraysaa oo muxuu ahaaye ay dadkii isu soo dhawaadeen oo ay ay ku qanceen wixii talaaha ayaan u gudbinay iyo waxa iyagu keeneen waxaan uqaatay intaanay wax dhicin in laga hortaga miyaan ahayn dowrta booliiska meel walba ma joogo waa ogtihiinoo dadku iyagoo xoolaha wada raacaya beeraha isku segaan oo dabeedna intaana shan minutba laga gaarin bay bilaawo ismarayaan qaarkood marka dhibaatada taagan waa taa wixii dee wax laga qaban kara ee la muxuu ahaye laga hortagi karo masala marka la ogyahay in dhibaata meesha ka soo socoto oo kale waa khasab in laga hortago laakiin wixii si sadana ama lama filaana ku yimaada mooyaane waa waa daw haddii la ogyahay in halkaa mashaakil ka soo socdo ama ay dawladduba dareento waayo indho hoosey leedahay dawladdu oo lagu ilaaliyo bulshada iyo nabadgelyadooda markaa wixii loo arko inay soo socdaan waa khasab in laga hortaga intaana dhicin xildhibaan aad iyo aad baad umahadsan tahay arrintaa qorshe ballaaran baan runtii kaga jiray oo laftayda nagu nagu ballaadhay laba arrimood baa meesha yaalla mid sidaa sheegtay waxa weeyaan dad yaacayo oo soconaya horta wixii abaaro iyo dhibi inoo keentay innaga itaalman moodeen masaakiina ilaahay awooddiisa ay ku timi inaga weli wayna bixisaa hadda inaga weli cabanayna iyaga waxaan leeyahay haloo dulqaato wixii abaar iyo dhibaata inoo keentay wixii la siin karaa la siiyo mid baa se jirto waxa weeyaan waddanku dee waa waddan maanta dawladi ka jirto oo nidaam leh nabadgelyada lafteeda ayay halis weyn ku hayaan marka brograamka imkaan wadnaa waxa weeye kow inaan horta sameyno waxa lagaa registration laba arrimood baan iyo in la sameeyo warqaddii dhalashada ee taytrada ahayd ee somalilander isku lahaa isla markaana qofka waddankeena jooga ee yimid marka hore waynaynu ogaanaa qofkii inuu joogo iyo meeshuu joogo registrationka waxaan wadnaa kow qof walbo waddankeena soo gala inuu yeesho file isla markaana inuu yeesho yaa somalilander uu ku tiirsan inuu la jooga inkastoo dadkeenu ka cabin jira waxaanu dabcnay sidii sacuudiga inuu yeesho qofka somalilanderka ah inuu kafiil yeesho somalilander waxaynu ognahay dadkeenu kuma fiicna shaqooyinka hoose waashmaanada ma ilaaliyaan oo ma qabtaan dhulkana intooda badan ma xaadhaan dhammaan guryaha somaliland ama dadka wax haysta ee dalkeenna ku noole fulooyinka leh ka ugu yar mid baa u shaqeeya dadka aynu sheegaynaa mid kalena meesha way tallaado markii layna saydhay ee dhibaatadu inagu dhacday waxaa jira dalal sida etoobiya oo kale oo qaabilay maatideennii iyo carruurteennii iyo iyo maxasteennii oo albaabada inoo furay qaar badanoo kuwaa ka midna maanta waa kuwa dhibaatada inagu haya marka waxaynu u baahan nahay si aynaan abaalkiina uga abaalka dhicin dalkeennii iyo nidaamkeenniina aanu inooga khalkhalin marka waxaanu doonaynaa kow qof horta in loo sameeyo la diiwaangeliyo laba caafimaadkiisa in la baadho oo qofku uu noqdo qof caafimaad qaba saddex security-aan ama nabadgelyahaan inaanu helo yuu la jooga xataa markuu wareegayo in lagu wareejiyo qofkii kale u wareegayey oo imika aanu london wasaaradda arrimaha gudaha aanu uga wadno wixii markaa ama aynu foolxumo ku aragno ama aynu aragno inay naga tanbadan yihiinna aynu ku celinno meelihii iyo wixii xanuun qababa aynu ku celinno meelahoodii waxaa jira qaar badan ina soo maro ina dhaafo oo badaha iyo dadka ku dhintay inta badan waxay u badan yihiin dadkaas marka runtii inaanu contain garayno ama aanu maamulno horta marka hore baynu isku dayaynaa dabeedna hadhow de haddii la celinayana iyagoo kuu tirsanoo qofkii meeshuu joogay iyo halkuu jooga aad garanayso baa la bilaabi karaa inagoo u gudbanayno weliba dawladaheena jaarkaa sababaha aynu dadkaa ku celinayna haddii la yidhaahdo iyagoo raallihinaga ah iyaga laftooda aynu xidhi wanaagsan baynu leenahay dadkeenuna wuu tagaa oo imika masala etoobiya oo kale ma fiiseeyaan baasaboorka aan ahayn somaliland halkan lagagama baxo baasaboorka keliya fiiseeyaan waa baasaboorka somaliland weeye dadkeenuna si badan buu u tagaa marka inana inaynu wixii xumaanana iska iska ilaalino wixii waxyeele xilka xumaynayana aynu ka ilaalino marka arrintaas waa arrin aada iyo aada u muhima si taxadir lena waan u wadnaa iminka
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم waan ka xumahay inay qaarkood baaba'aan waxaan u dhiibnay de ciidan baynu u dhiibnay darawalin baynu u dhiibnay rag dee ciidan ka mida baynu u dhiibnay iyadoo aan u dayn doono taliyaha ciidanku oo iga sii xoogaadsanay inuu muxuu ahay ka waramo laakiin haddii dayac ku yimaado waan waan ka xumahay laakiin wax maranaya maaha iminkana toban kalaa dekeda ka soo degaya marka kuwii hore xumarnay qaar cusub baan soo wadnaa laakiin taliyaha ka jawaabi doona haddii aad bismi llahi raxmaan xildhibaan marka hore waa salaamada waa salaamayaa oo ka wax dhayacaadanaya ma jirto waxaan jecelahay inaan ku kaxeeyo soo tuso intaan ku kaxeeyo inaan imika halka joogo soo tuso ina deecan yeeliye kara oon xaqiiqada dabtaa ku gaarsiiyo waana shaqeeyaan force major filanku u dhacaya oo dhacda dimbu u dhacaa ma haddee wax filanku ama u kasay ama loo ka soo guguyey caalam haday dacdooyin ka dhacaya ama dacdooyinka kale dhacaya horta in ku gaarshin karo haddii la yidhaha xogaa labaadiyo wax labaadiyo ma jiro imanka markaan imtixaan ku kaxayn soo siiyo oo wada dhiibsan oo shaqadii xali shaqadii u dambisaaya salaamu calaykum